madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay deegaanka budbud oo deegaana u dhowdhow ay maalmihii lasoo dhaafay ka jireen dagaalo u dhexeeya ciidanka galmudug iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ayaa tilmaamay in galmudug ay guulo wax ku oola ka gaartay dagaalkii ka dhacay bariga gobolka mudug ilaa iyo boqol iyo toban maxbuus oo gacanta looga hayo iyo ilaa boqol toban iyo shan laga dilay iyo intii kale oo tilxadkoodii lagu daba jiro intii hub iyo rasaas aad u fara badanna waa laga qabtay nimanka cadowga ah guuleed ayaa sheegay in laamaha amniga galmudug ay gacanta ku hayaan ajaanib ka barbar dagaalamayay maleeshiyada al-shabaab ha yeeshee madaxweynaha galmudug ma aanu sheegin waddamada ay kasoo jeedaan maxaabiistaan qabanay ilaa saddex ajaaniba oo afrikaana ayaa ku jira siyaadka ay afrikaanka si yihiin waxa ay yihiin baaritaankoodii ayaa socdo madaxweyne cabdikariin guuleed ayaa tilmaamay inaysan jirin wax kaalmaha oo ka soo gaaray beesha caalamka iyo dowladda federaalka si loola dagaalamo kooxda al-shabaab oo deegaano ka tirsan maamulkiisa gacanta ku haya annagu haddaan nahay dowlad goboleedka galmudug iyo ciidamada galmudug runtii taakulaynta ciidamada kaleeto dowlad goboleedyada kale ama dowladda dhexe soomaaliya ay helaan ama ay ka helaan beesha caalamka ama meelo kale ay ka helaan ma helno isku tashi annaga dhexdeenna ah iyo tabantaabo annaga dhexdeenna ah oo dadka annaga iyo dadweynaha annaga iyo awooddanada aan ku tashanayna ayaan cadowgaas al-shabaab iyo deegaanka guud ahaan ba aan ku difaacnaa